samuunkudii darantuna u baajahay oo rabad ku dayr dhalay jarcadkiisi loo dhigay iskaamil duleedka damalada xadkoodana digay saulima wadana kala socotaay meel kasta oo dal iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan kula soo dhawaada barnaamijka xiisaha toddobaadka oo kamid noqon doona barnaamijyada dhinaca madadaalada ah ee aan idinku talagalay waxaa idin habeen kasta oo salaata aad ka dhagaysan doontaa shabakada caalamiga somali diaspr news dot com caawana waxaan barnaamijka idinku tahfurayaa heestii jacaylka ahayd waa qabrigii jacaylka waxaana inoo qaadaysa hobaladii la holin waayey ee maxamed qodobada kale een caawa idiin hayana waxaa ka mid a waa maxay jacaylku dhegayste tobanka hotel ee dunida ugu hurtada qaalisan iyo qiimaha mid kasta lagu seexdo maxaad ka taqaanaa maalinta caalamiga ah ee jacaylka adduunka xarun lagu daaweeye cudurka t bda oo konton sano kadib laga furay magaalada dalka sweden baytaraafka oo daawo cajiiba u noqday cudurka dhiikarka iyo kansarka badweynta suugaantana waxaan idinku
wixii horeba qubaa
asankii wiriinu xilliguu ku dii jiray dambasamuu kunkudii darantuna u baatahay ormadu dayralay
qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena baytaraafka oo daawo cajiiba u noqday cudurka dhiikarka iyo kansarka khudaarta loo yaqaano baytaraafka oo dadku ku darsadeen cuntooyinka si uu dhadhan ugu sameeyo ayaa la sheegay inuu yahay hub lagu hub lagula dagaalamo cudurro badan oo halis ah sidoo kalena loo isticmaali karo kor u qaadista caafimaadka ciyaaryahanada cudurrada baytaraafku daawada ka yahay waxaa ka mid a dhiikarka waxaana ku badan curyaha loo yaqaano nitrate kaasoo hay-adda w ho ee caafimaadka adduunka qaabilsan hore uga mamnuucday isticmaalkiisa maadaama la sheegay in curyahaas uu keliyii sababa xanuunka kasarka hase yeeshee daraasada ay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii fulisay jaamacadda queen mary ee dalka ingiriiska ayaa lagu ogaaday in cabitaanka laba boqol iyo konton mililitr oo dabacase la shiiday ahi maalin kasta inuu hoos u dhigo khatarta cudurka dhiikarka geesta kale cilmi baadhis cusub cusub oo uu sameeyey maxadka arrimaha macaanka ka hadla ee baker hert and diabetes institute oo ku yaala magaalada melbourne ee dalka australia ayaa waxaa lagu sheeciyey in cabista maalin kasta koob qasan oo baytaraaf ah uu hoos u dhigo qofka dhiigga ku kacsan yahay lix saacadood kadib waxaanay intaas ku dartay daraasadu haddii la caadaysto cabitaanka baytaraafka shiidan in boqolkiiba toban hoos u dhigi karo dhimashada la xidhiidha cudurrada wadnaha ee guud ahaanba caalamka sidoo kale cilmi baadhis ay fulisay jaamacadda egeston ayaa iyana xustay macdanta nitrate ee ku jirta dabacasaha inuu qofku ka heli karo tamar badan waxaanay daraasadan oo lasoo saaray sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobanka iftiimisay in ciyaaryahanada si joogta ah maalin kasta u cabaa shan boqol oo mililitr oo baytaraaf shiidan ahi inay jimicsan karaan saacado badan oo aanay markii hore awoodu lahayn nitrates waxay sababtaa in qofku tamar badan helo gaar ahaana macdanta laga helo baytaraafka waxay hoos u dhigtaa xadiga oxyjiinta ee muruqyada jidhku u baahan yihiin sidaa waxaa ku tiraabay stephen bailey oo cilmi baadhistan ka shaqaynayay jaamacadda wake forest university oo ku taalla waqooyiga carolina ee dalka maraykanka ayaa cilmi baadhis ay fulisay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobanka ku heshay in baytaraafku hoos u dhigo ilowshiyaha badan iyo inuu qofku ku dhaco cudurka asaasaqa la yidhaahdo amba caruuryowgu khubrada daraasada samaysay waxay arintaas ku sababeeyeen baytaraafka oo ay ku jiraan curiyaasha la yidhaahdo nitric oxide kuwaasoo u saamaxa maskaxda in dhiigu si fiican u gaadho midabsidaha betyalin oo baytaraafka u saamaxaya inuu yeesho midabka cas waxaa ku badan waxyaabo la yidhaahdo antioxidant taasoo keenta in kansarku jirka qofka ku dhici waayo cilmi baadhis kale oo jaamacadda howard oo ku taalla magaalada washington ee maraykanka samaysay sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii ayaa ogaatay in midabsidaha betyalin uu hoos u dhigo boqolkiiba laba iyo toban iyo badh unugyada kasarka sababa laakiin khubaradu waxay soo jeedinayaan in loo baahan yahay daraasado badan oo lagu sameeyo quudashada baytaraafka si loo ogaado inay xaqiiqo tahay inuu ka hortago
midunbaad kubiye
barnaamijkan waxaanu ku soo qaadi doonaa maxaad ka taqaanaa maalinta jacaylka adduunka ee valentines day of the world duniyadan aynu ku noolahay maalin walba waxbay caan ku tahay sanad walba bisha february afar iyo tobankeeda waxaa dunida laga xusaa maalinta la yidhaahdo maalinta jacaylka adduunka ee valentine day of the world maxay tahay maalinta taariikhda adduunka ee valentines day zenta valentinio waxa uu ahaa wadaad xilligii romanisku isu guurin jiray ragga iyo dumarka inkasta oo ay jiraan dhowr taariikhood oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya valentinka haddana waxa ugu muhiimsan tan odhanaysa valentino waxa uu ahaa nin wadaad ah oo ku noola magaalada roma qarnigii saddexaad ee taariikhda miilaadiga valentino waxa uu si qarsoodi ah iskugu meherin jiray dhallinyarada iscaashaqsan ee guurdoonka ah maadaama boqorkii romaniska ee wakhtiga xukumaya rom u mamnuucay guurka boqorku waxa uu guurka u mamnuucay sababo uu ku sheegay in ragga iyo dumarku ay isku habsaamayaan oo dagaalo markaa jiray aan laga qayb qaadanayn taasna ay keeni karto in rooma la qabsado sidaa awgeed ayuu boqorku u mamnuucay guurka wadaadadii wax isu meherin jiray ayaa naftoodii haris gashay kadib markii boqortooyadii go'aamisay in la dilayo wadaadkii lagu qabto isaga oo cid isu meherinaya sande valentino oo ahaa wadaad geesiya ayaa arrintaa gaashaanka ku dhuftay oo diiday waxa aanu bilaabay inuu si qarsoodi ah iskugu meheriyo labadii isticeel ee nafsadoodu istoonayso boqortooyadii ka tirinaysa rom ayaa soo ogaatay inuu jiro nin jebiyey amarkii soo baxay ninkaas oo la yidhaahdo valentino zaynta valentino waxaa la dilay maalin ay bisha february ahayd afariyo toban saa darteed waxaa wadaadkaas xusuus looga dhigay oo lagu xusay amaba loo aqoonsaday maalinta jacaylka adduunka
waa maxay jacaylku jacaylku waa dareen iyo dareensiin dareensiin ah waxaa tahay ayaan kugu rabaa waxaa tahay ayaan kugu ogolahay aniga iyo adiga waanu isleenahay ama isku mid baynu nahay aniga ayaa ku rabaa ama ku doonaya keligaa nolosha kuma tihid garab ayaan ku ahay igu tasho inaad tirso ogow inaan diyaar ku ahay mar kasta iyo meel kasta iyo in aanu dareenno oo macnaheedu yahay sida deganaansho ku yimaada ruuxeenna dareen farxad leh xiiso isku qabid daaweyn nafsadeed ama caafimaad jacaylku waa wax aanu dareemayno hase yeeshe adag tahay in aanu cabirno ama qeexno lana falgelaya maskaxdeenna amba taabanaya ruuxeenna jacaylku wuxuu isku sixraa dadka wuxuu isku xiraa ama isdhexarsiiyaa ama ishantiya laba qof oo aan waxba isku ahayn halka uu kala eriyo ama kala irdheeyo waa labadii uusan jacaylka dhex jirine laba qof oo wada dhalatay ama ehel isku ah jacaylku waxa uu ina siiyaa awood haddii aynu weyno ama nala siin waayo waxaa ka tagan nuurka meelo ka mid ah nolosheenna la-aantiis waxaanu noqonaynaa wax aan jirin ama qiimo beelay jacaylka ka dhexeeya wiilka iyo waalidka ama waalidiisiiyo carruurtooda ayaa kala gedisan aabbaha jacaylka uu hayo caruurtiisa ayaa ah dareen ama maguuraan ah kagana jirta lafaha hase yeeshee isaga uu sir u tahay ama aan ka badbadin oo si xoog ah u muujin jacaylka aabbaha u haya caruurtiisa waa mahadin ama ku faraxsanaan inuu aabba yahay iyo in uu si xoog badan uga damqado ubadkiisa haddii dhibso gaadho haddiise ay ku guulaystaan noloshooda uu dareemo guushaas ilmihiisana ilmihiisu gaadheen mid ka sii badan inuu ku guulaystay halka hooyada ubadkeeda jacaylka ay u hayso uu ka soo go-ay ruuxeeda yahayna dareen welwel joogta ama armay dhibaato soo gaadhaa caruurtay tobanka huteel ee dunida ugu hurtada qaalisan iyo mid kasta inta lagu seexdo marka qofku shaqo ama waxbarasho uu ka fasax qaato meelo kala gedisan ayaa u maraa dhaqano kala gedisan ayaa ula kulmaa qaar ayaa doonyo ku safro oo ku duldakeeya qaarna diyaaradaa la duulaa qaarna tareena dhulka hoostiisa ula degaa waxa ay dadkaasi u kala safreen caalamka tacaladiisu ay soo bartaan dhaqanno ka duwan kuwoodii waxa ay soo bartaan cunto ka duwan tahay cunaan waxa ay u hoydaan huteello lagu seexdo qiimo kala duwan haddaba waxaa jira huteello qaali ah oo lagu seexdo lacag aada u badan su-aashuse waxay tahay waa kuwee huteeladaas lagu seexdo habeenkii lacagta badan dhegayste waxaa xusin mudan ereyada ku jira maamada soomaaliyeed ee ah ragogashii waa godob la-aan oo looga jeedo hurdadu macaan hurdo macaan qofku waxa uu seexdaa marka aanu warwarhayn se hurdada la seexdo huteeladani ma ka macaan tahay ta la seexdo huteelada raqiiska ah haddaba huteeladaas iyo qiimayaashooda ayaan halkan idinku sheegi doonaa huteelka la yidhahda royal villa waxaa lagu seexdaa habeenkii konton kun oo dollar waxaana uu ku yaalaa magaalada atenis ee wadanka greega huteelka labaad waxaa loo yaqaana han hever sky villa waxaana lagu seexdaa afartan kun oo dollar isaguna waxaa afar iyo soddon kun oo dollar lagu seexdaa habeenkii huteelka loo yaqaano taiwaner benviews first season waxaa isaguna soo raacaa huteelka lagu seexdo saddex iyo soddon kun oo dollar habeenkii oo loo yaqaano royal bentus youth oo ku yaala magaalada geneva ee wadanka switzerland shan iyo labaatan kun waxaa lagu seexday habeenkii brisut oo ku yaala magaalada bohamas sideed iyo toban kun iyo laba boqol waxaa lagu seexdaa hoteelka loo yaqaano ricy carton suit oo ku yaala magaalada moscow ee wadanka russia sideed iyo toban kun waxaa lagu seexday habeenkii royal suit bergio al carab dubai united arab emirates toddobiyo toban kun iyo shan boqol waxaa habeenkii lagu seexdaa royal almiral suit oo ku yaala magaalada jilada ee wadanka isuusana lix iyo tobanku waxaa habeenkii lagu socdaa royal zut for season oo ku yaala magaalada paris ee wadanka faransiiska shan iyo toban kun iyo shan boqol waxaa habeenkii lagu seexdaa imperial zut oo ku yaala isna magaalada baris ee wadanka faransiiska waa yaaba dhegayste keeda adiga kugu qaalisanaa ee aad habeen ku seexatay lacag qaaliya su-aasha dhegeystayaashaanu dhaafay qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena waxaana ku soo qaadi doonaa xarun lagu daaweeyey cudurka t b da oo konton kadib laga furay sweden xaafadda angrad ee magaalada godobek ayaa waxaa laga furayaa xaruntii ugu horreysay ee lagu daaweeyey cudurka t b da xaruntan ayaa noqonaysa midda keliya ee si qaas ah ugu takhasustay la dagaalanka cudurka t b da sweden ayaa muddo ku tusan ah uusan ka jirin cudurkani balse sanadihii dambe ayaa la sheegay in ay soo kordheen bukaanada qaba t b da cudurka t b da oo hore looga xidhi jiray sweden ayaa hadda waxaa kusoo waxaa hadda ka soo galay isku socodka dadka bukaanada sanadkan qaada cudurka t b da ayaa lagu qiyaasaa lix boqol oo qof xaruntan ayaa noqon doonta mid furan shan maalmood isbuucii oo sidoo kale ku booqan doonta bukaanada guryahooda xaruntan cudurka t b da ayaa ka tirsanaan doonta amba hoos iman doontaa
dhaqankii wiriinu xilliguu ku diib jiray dambasamuu kunkudii darantuna u baatahay orma kudayr dhalay dhalay darcadkiisi loo dhigay ilkaamil duleedka damalada xarkoodana siyay taclimada cablu dacblamoodiyo babkiyo barbaadtunaa عبلو عبلو تعبلا بوديو طبكيو برباتنا إلا واقو دالاو تعبتان إيديني إلا واقو دالاو تعبتان إيديني mada fideedii marka aan ku daawaado qalbigaygu diirsada dadna adowgu qurux badani igacanta robkiyo adaagooga kawd